dad reer miyi ah oo ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo xagga nolosha ah qoysas ka kooban saddex boqol oo qoys ayaa waxay bilowgii bishan ka soo barakicin dagaal beeledada ka soconaya tuulada yersalaam ee ku taala gobolka mudug dadkan ayaa waxay ka koobnaayeen xoolo dhaqato ganacsato iyo xoogsato nolol maalmeedkooda ku raasado xirfadahooda kala duwan ay garanayaan waana dad maanta wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo xagga nolosha ah deegaanka ay dadkan ku soo barakiceen oo lagu magacaabo dhinowda ayaa waxay kala kulmeen biyo la-aan cunto yari iyo bacaadkoo guurguuro oo qarinaya guryihii ay ku noolaayeen sidoo kale qosaskani xoolahooda ayaa daaqsiimo la-aan ah iyadoo in badan oo ka mid ah xoolahaasi u geeriyoodeen daaq ay waayeen awgeed mid ka mid ah dadka deegaanka dhinowda ku soo barakacay ayaa waxauu sheegay in fuustadii biyaha ay ka joogta qiim ahaan deegaankani shan iyo toban dollar waxaana arrintaas u sabab ah bacadkoo guurguura oo inta badan ceelashii aasay iyo waddooyinkii soo gelaya deegaanka oo bacaadku halakeeyey deegaanka dhinowda ayaa wuxuu qiyaastii afartan iyo shan kilomitir u jiraa tuuladii ay ka soo barakaceen ee hirsalaam waxayna dadkani maatinka deegaanka dhinowda ku qaadatay muddo saddex maalin ah iyagoo intay soo socdeen wajaayo cunnoxumo haraad iyo daaqla-aan ku dhacday xoolahooda dadkan ayaa waxay sheegay inay farin u direen maamulka deegaanka iyagoo aan wax jawaab ama fariin ah ka helin balse iyagu la dalaadhacayaan noloshooda si kastaba ahaatee waxaa dagaalbeeleedyada ka soconaya gobolada mudug iyo galgaduud ay dadka reermiyiga ku sababeen dhibaatooyin kala duwan oo xagga maciishada ah waxaana dagaalbeeleedyada iyo colaadaha ka jira goboladaasi dadka usii dheer isbeddelka cimilada